madaxweynaha maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya shariif xasan sheekh aadan waxa uu maanta kormeeray xarunta laanta socdaalka iyo jinsiyadaha ee maamulka koonfur galbeed halkaa oo dhowaan ka bilaabatay samaynta baasaboorada oo bulshada koonfur galbeed meeshii markii hore ay ugu raadsan jireen magaalada muqdisho hadda loogu samaynayo baydhabo madaxweynaha ayaa ku wehelinayay kormeerka uu ku sameeyey xarunta waxda socdaalka koonfur galbeed agaasimaha xaruntaasi iyo taliyaha ciidanka bariiska soomaaliyeed jenaraal maxamed sheekh xasan xaamud oo baydhabo maalmahan booqasho ku jooga taliyaha laanta hay-adda socdaalka jinsiyadaha ee maamulka koonfur galbeed cali maxamed cali cali dhuux ayaa kulmiye uga waramay kormeerka madaxweynaha kadib maanta waxaa nagu soo booqday xafiiska hogaanka socdaalka iyo jinsiyada ee koonfur galbeed soomaaliya xaruntiisa baydhabo qaybta baasaboor bixinta madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya mudane shariif xasan sheekh aadan iyo taliyaha booliska soomaaliyeed iyo xildhibaano dowladda federaalk iyo xildhibaano dowlada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ujeedka booqashada xafiiska waxay ahayd xafiiskan oo ah xafiis loogu khidmeeyo shacbiga koonfur galbeed soomaaliya dadka degan gobolka baay ama degmada baydhabo iyo agagaaraheeda in ay helaan macluumaadka baasaboorada ama wax alla iyo wixii imigration ku saabsan ee ay u duulin jireen magaalada muqdisho taliyaha laanta socdaalka koonfur galbeed waxa uu dhanka kale sheegay inay ka hortegayaan ama ka feejignaan doonaan weeraro laga geysto garoomada diyaaradaha ee maamulka koonfur galbeed iyo dadka baasaboorada loo samaynayo inay ahaan doonaan kuwa la isku hubo inay al-shabaab xiriir la lahayn
waa runtaa aerobortka magaalada muqdisho bishii lasoo dhaafay waxaa ka dhacay weerar iyo lala beegsado diyaarada daala mar labaad waxaa jirtay in haddana isla isla aerobortka beledweyne uu ka dhaca weerar weeraradas oo kal la mid ah annaga koonfur galbeed ahaana in muddo ahba intaas indhaheen wuu ka furnaa dadka waxaan soo marsiinaa markaan baasaboorada siinayna tusaale ahaan hay-adda nabad sugidda oo baarto dadka ayna dambiiliyaayin inay dambiiliyaal ahayn qofka markay nabad sugidda soo ogaato ayaa wuxuu tagaa degmada wuxuu soo qaataa warqada dhalashada iyo sugnaanta kadib ayuu xafiiska baasaboor dalbashada tegi karaa uu baasaboor dalban karaa qaadan karaa horta waxaa jirta wax caam ah oo u dhexeeyo dalka soomaaliyeed guud ahaantiisa dalka soomaaliyeed guud ahaantiisa sidaa ogtaha waxaa jooga cadow cadowgaasi oo maalin ilaahay keeno tijaabinayo inuu dadka soomaaliyeed ku dhibaateeyo siyaabo kala duwan annaga arrintaas waa ka fooljigannahay waxaan ku taaganaha habeen iyo maalin waxaan ka shaqaynaa sidii dadka koonfur galbeed soomaaliya ay u isticmaali lahayn aaribooryada ku yaala koonfur galbeed soomaaliya waxaan kugu jirnaa dadaal hay-adaha booliska hay-adaha nabad sugidda ayay shaqadaas inta badan u taallaa dhammaantoodna waxaan ogahay inay ku jiraan dadaal aada u tiro badan waa markii ugu horeysay madaxweynaha koonfur galbeed uu kormeero xarunta laanta socdaalka iyo jinsiyadaha ee baasaboorada ee baydhabo waxaana madaxweynaha uu sheegay inay soo dhoweynayaan howshan hadda ka socota laanta socdaalka muxdin xusni raadiyaha kulmiye baydhabo